waxa ilaahay mahadiya inay maanta bulshada reer somaliland ka muuqato ama dhaqan cusub ayaynagu tahay in cidda wanaagsan ee taariikhda wanaagsan ummaddeeda gashataa inay ku noolaan karaan quruurteenna oo aynaan ilaabi karin ayaa maanta ka muuqataa xafiidan qiimaha badan waxaa ilaahay mahadiya inaynu diyaar u nahay inaynu tallaabada wanaagsan cidda qaada ay ka muuqato dareenkeenna inaynu dhammaanteen diyaar u nahay ninka dariiqa wanaagsan jeexay inaynu dariiqaa ka wado dabagallo ayaa ka muuqata waxaa ka muuqata digriyaadka qofka wanaagsan iyo xusuustiisa inaanay naga lumin ayay markhaati ka tahay foundationkan oo sanaduna la xusada waxaynu maskaxdeenna ku soo noqonaysaa wanaaggii marxuumku siiyey wanaagga waxaa markhaati ka ah oo aan cidina cabiri karin oo aan ahayn riwaayad oo aan lagu talagelin wakhtigan in la daawan karo tallaabooyinkii horumarka lahaa ee aynu filimka ka daawannay ee qiimaha badnaa ee aabbanimada ahaa ee wadaniyadda lahayd ee daljacaylka lahayd ee ummad jacaylka lahayd carruurta adhiga la joogta iyadoo inaan daawayn markaa ama aanu islahayn waa la daawan doonaa uu la xanshishaqayey ee uu kula xanshishaqayey wanaag astaamihii marxuumku lahaa waxaa hayn qaar aad iyo aad u qiimo badan kumana soo koobi karro maanta halkan iyo wakhtiga yara hadhay ee salaadoodu sugayso waxaan keliya ku cabiri karaa wuxuu ahaa in ilaahay wuxuu ahaa in ilaahay galansiiyey aakhirada iyo iftiinku inay nolosha dunidu tahay wasiiro loogu shaqaysto oo khayr lagaga tago aakhiradana lagu waraabo ayuu ahaa sidii la sheegay wuxuu ahaa nin dad jecel wuxuu ahaa nin dal jecel wuxuu ahaa nin diin jecel saddexdaa khisladood wax lagu soo koobi karo hadalkooda halkan ma aha waxaan ahaa markii aan la tashaday madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo ninkii u horeeyey aan u yeedhay buu ahaa sharaadiinta waxay raacay dhowr iyo toban suldaan saacaddan u yeedhay waxayd lixdii galabnimo markaanu hargeysa ka dhacdana waxaay tobankii habeennimo wuxuu ahaa ninkii kaalinta igaga beegnaa wuxuu ahaa asxaabtiisii halkan ka hadashay ninku markiiba raggu markiiba telefoonka u diray aan iyagoo kabihii wada gashan soo gurmaday bay ahaayeen waxaanu u soconay dhiig islaam oo reer somaliland ah oo u dhacay si khaldan oo foolxun waxay ahaayeen qabaa'il reer somaliland ah oo gacanta isla tegey si arxandarro ah waxaanu ku talagalnay inta markaa dhimatay mooyaane inta habeenku dugan yahay inaanu ka gaadhno oon waagu isugu daryin si wixii xalay dhintay mooyaane intay isugu burursanayaan aanu ka gaadhno waxaan runtii la yaabanahay suldaan bare iyo raggii la socday iyo salaadiintii la socotay oo suldaan saciido warreeyey baabuurka wada saaraayeen way naga dambeeyeenoo anaa horkacayey waftiga waxaan la yaabanahay waftigii salaadiinta u dambeysay goortay dhaafeen ilaa imika ma garanayo baabuurtu xawiday ku socotay ismaa ahayn labada suldaanoo duma darawar ahaa midna xakaam ahaa ee suldaan saciid waday suldaan saciid baa ka dheereynaya baabuurka ay wadato oo kala casrisanaa aniguna xilkay saarani aan saacadu buukaweyn iyagoo ku degdegaya ayaa aniguna weyn bay dhaafay waxaa la yaab leh markaanu arkaynay ragga rafaadaya iyo daadka dhibaatada ku hayo iyo baabuurka isla rogrogaya waanu u ducaynaynay laakiin maynan moodeen inay sultaan bare iyo sultaan siciid yihiin waxaan filayaa annaga lafta ilaahay noogu naxariistay waayo rag badan baa laga yaabaa inay maanta iyo noolintii la galaan laftigilaadaas laakiin waagu na qabriyey ayuu suuqa dabeedna mar damba u soo baxaya soo hadan laha xoog weyna oo neef weyna oo neefta adkaysinkeeda yacni dadku inta ku jiri karo biyaha hoostooda wax qiyaasan waxaan u arkayey in runtii xagga ilaahay laga badbaadiyey ee aanu hayn awoodsugu lahaa wuxuu kusoo gebagabeynayaa waxa uu ah abaalgud waxa uu ah waxtar in markaynu xasuusanaba ama aanu foundationkana sugu noolaadnaba inaynu faatixada u akrino oo aynuu ducayno oo uu ogaado inaynu ognahay inkastoo wadaadada qaarkood dana xagguu ku ogaanaya oo laga yaabo halkaa khilaaf ka jiro laakiin waxaa la yidhi walow saalix wixii uu sameeyaa waalidkii way gaadhaan saaxibu saalixna waa noqon karaa adoo ninka saaxiibkiisa wanaagsan wixii uu u bixiyana way gaadhaan sidaasaynu xiriirka u leenahay aynu isaga warhaynaa innagii dadka aakhiro waxaan leeyahay ilaahay waxaynu uga baryaynaa in ilaahay jannadii firdowso ka waraabiyo in ilaahay u naxariisto dembi muu lahayn laakiin wixii dembi ku duulayna ilaahay ka masaxo ayaan ilaahay uga baryayaa waxaan runtii halkan ugu soo jeedinayaa hanbalyo ballaaran madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka quwada qaranka oo runtii shir ay ka galeen in la xuso suldaan bare wanaagiisii iyo fawdaysigiisaba ay halkan ku yimaadeen tuma joogaan iyana waxaan leeyahay ilaahay yaa idinka jisaaysiiyo sidaa u xusultaan dadkiina wanaagsan ee idinka baxa waxaan dhawaano u soo jeedinayaa suldaankii halkan ka dhaqaaqay oo ah beertii uu ka tegey suldaan bare waxaan leeyahay waxaan ilaah kaaga rajeynaynaa dariiqii aabbaha hayey in ilahay kugu gargaaro waan filayaa waanan qabaa sidii imika aad u xabashay inaad ka soo baxayso ilahay adnaha garab galo iyo qoyska intiisa kalaba asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan kusoo dhaweynayaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ودغيال مرويين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، سلام كتب معنى هذا البلاغ اللومي يالو وهالسكول لبمي حفلة أما فاونديشن أما هيد خيرية والله صمينيو ولكن سلطان حسن بحري oo qiimihiisa iyo maaragtay taariikhdiisa intii badnayd ee ama dhaqanka ahayd ay isku haayeen madaxdhaqanaa isku haayeen ama siyaasiyada ka warantay waxaa keliya anoo kusoo guraanana halkan soo joogsanay anigoo ku hadlaya afkii madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland axmed maxamed maxamuud silaayo inaan qadarinayno inaynu barbar taaganahay hay-addaa khayriga ah ee walaalkeen loogu magac daray mid dhaqaale iyo mid fikir iyo mid kastana lagu barbataagannahay yaa ku soo joogsaday talabaadna waxa weeyaan walaalkeen iyo waalideyni kale naga dhintay ee ummadda samafal badan u sameeyaba inaan marwalba aynu xasuusta ay nagu noqoto qofkii wixii wanaagsanaa u samayn jiray inaan kala qayno gaar ahaan waxaa leehay hogaamiyaha wanaagsan siyaasigu siyaasiga wanaagsan ku dadaal loo baahan yahay madax dhaqameedkuna madax dhaqameedka wanaagsan ee dhaqanka iyo asluubta iyo akhlaaqada wanaagsan leh inuu isku kala dadaal loo baahan yahay waxaan leenahay jaamada somaliland inay kaga daydaan oo ama ay xasuustaan maanta ama inta halkan daawatay filimka iyo inta caawa maanta dhegeysan doontaaba inay ku dayato waa in la qorin inu sheekadu inaan ka sheekana taariikhdiisii laakiinse wanaagii lahaa iyo maaragtay wuxuu maarata soo dhisato kale soomaalida waxay ku maamaadaa reedkeesi xidhay iyo taqooni ka cabta
ويان إن بابا إنه لم يهي وحسن جيسي يعني سومالا مانتا رد بابا ساكو صور لغاي نغريب تيدا هريب تيدي دبودس كيدي إن بابا إنه لم يهي كان مانتا كفاية زكية ما مانتا برمودة سومالا بغوكي لسكاشر فرق بوراها انت وراجا وحجرتا انت وزوربا تيهي بفرانتا انت هرمك جعل انت عدالة جعل انت الوضع جعل مراقب وقلت لسكاشر maanta loo xeeyo daf loo xeeye geesu kusoo dhintay ama u hargamay iyada ka mid ahay markaas waxaan leehay sultaan warka koogaa anigu waxaanay taariikha dheer kuma sheekayn karo markaan siyaasada ka nin siyaasada ku daayar baan ahaa intaan ka aqaanay akhlaaqadii nabigeena suuban calayhi salatu wasalaam ummadda isaan ku sifeeyey waxaa odhan karaa shaksi lagu sifeeyey waa akhlaaqad wanaagsan astaaban ido badan mid lagu daydan lahaa akhlaaqadana waxa muhiimada koon qofku hadduu akhlaaqad wanaagsan yahay iyo taasaa ka qofka ka ka celinaysa maarata binaadamka inuu yani eex galo inuu maarata caddi maarata kala jeclaysto ummadiisa taasaa tusaysa akhlaaqada fiican baa tusa waxaan leeyahay walaalo waan gobolka taagannahay sanduuqaas ama hay-adda khayrigana dowladda somaliland anoo madaxweynaga afkiisa ku hadlaya ayaa baranahay cidda koowaad ee wax ku shubeysa in sanduuqa maarata gundhigii samaynaysana waxaweyaan balan baanu qaadnay madaxweyne balan buu qaaday waxaana inoogu xigta aan ku gabagabeynayna inaan walaashay u ducayno khayrka intaa leeg isagoo aan ka warramay inuu ilaahay sanduuq xasaanka ugu shigo oo uu noqdo kii ilaahay maarata uu ka dayicin shabafalkiisii faraha badnaa ilahay inoo naxariisto wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
hawsha waxaanu wadagalnay markii askanta asaasi wuxuu ahaa talaabintii hawshaa isday annaguna waxaanu ahay qoladii dhalinyarada hawshaa markaa lagu adoosiyey ila marka wuxuu ka mid ahaa tobankii nin ee sheekh madar ku jiray ee ugu horreeyey ee isweydiiyey xaaladdan lagu jirna ma ka bixi kartaa ma afeerku iga bixi kartaa iyagu anoo ninkan si abarradiaynu kama hadalla hadal mari waaye mise korkaanu qaadna tobankii sheekh madar arintaas weyu ka mid ah intii ka dambaysayna inta badan ilaa shirarkii lagu qabanayey ka bilow kii berbera kii buuco kii ka horreeye madaweyn waan soo wejoo intaa waxay dheer in badan baan ka waraystay kamaan duulo sida badan inaba waxduurto ee sodonbaxii noloshiisii dambeeye dhallinyaranimadiisii iyo halku badan jir deetana wuxuu ii sheegay inay kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo kontonkii ku jireen meesha la yidhaahdo riyaad isaga iyo rag kale riyaad baa hadisa dhahraan iyagoo dhallinyaraa tarib malaha rag badan soo masaafiyey baa suur laga qaaday inuu halkaa ka bilaabay keligaa dadkaa la masaafirinaya abaabulkooda iyo shaqooda hargeysa markuu yimidna uu tii la bilaabay ilaa sanashi ku dar ilaa xisbooyin kale ku dar yani dee wakti badan badan baa jooga dhamaan maaye ilaa halkaas laba hadaan markaa sheekadu ku ahaydo isna wuxuu doonayana wadada raaco uu wax badan igu guro maskaxdayda xaggaa u joogay inta badan anna waxaan la yaabaa ninkan barre meeshii la doonay shirkii la doonaba annagoo gaari wadano oo jabhada oo ciil wadano oo hawgulba joogna markay toban qof baan isku jawaabdo suldaaba raaca maalmaad kuwaa fadhiya marka anna waxaan ka yaabay kartidanu ku leeyahay inuu ku yimaado shirarkan iyo hawsha oo ninkan waxaan uu horin kara hawlba siduu ta u kalaa waxaan hor isna waxaa u yimaadaa qoladaydan ka da'deerle inuu tuso inaanay dadku ay tafoyskaada qura ta naftaadoo qura ta ciyaalkaagoo keliya ee ay jirto in nalo kale loo shaqeeyo oo inta badan la qariyaabo ayuu isagoo lagu habnay markaa xaggaa macallin barogahay siyaalo wanaagsan shirarku u adkaaya uu ku jiray oo ugu dabad adkaa kii midoweyba ka mid ku kaloo dalgoodo ka dhacay baa ka mid ahaa oo kaa ka horreeye goondhigu ahaa waxaa ka mid ahaa kii sheekh ee nabadaynta tag ugu adkaa ka mid aha waxaase ugu adkaa kii basawar oonu wada joognay tallaabooyin adag oon ciidana qaadi karin oon dadka qaarkii ay ku adag tahay marar badan qaado had iyo jeer waxa dhaxa khilaafaad hadduu khilaafaad dhaco waxay noo caadaa inaad walaalkaa iyo inaadeerkaa iyo seediga la sabato suldaanbarre laba saddex gooboodbaad jiray oo ka baray in diriste uu ka baryo isaga intii soo raacdayo oo soomaaliland ku nabad gashay oo ay ku dhisatay oo maanta joogto oo aan taarikhda ciidana wadaageen axmed boodo hataa kamid raggii maanta maalma ugu adkaa ka bararay waxaan cidina ku dhicin cidan somaliland uqura waxoba ee seedi iyo inaadeeriyo tooda ku siiyey cali warxadana ka mid ahaa haddii maalma halaqaata ka wanka وكان منطقة سمح وكان بيت فلوس انتهى وكان بيت فلوس انتهى كان خلاص عرفت وانا انه لا عد واحد قسم وقلت وراها القسم السلاحية اخرى فعاك كوب الظهر من افر جاوز استبلا قاضي كوب القاضي وحانا يبيري قفع على طالع ناس اللي افر كهي ايها هرقيسان دارها كانت سرسارية فوقية سبولة من ربط سيد فوقية وما انت وحي كدري نحمة كاي آل كاي حاجة فوق فريق لكن يجي الناس دبر اتصارها رسولها اللي قد دعونا يسم ايرين مايو في واحد من اثنين ثلاثة ستة وعيوني كل الوضع راعي مايو ذلك إن بقى بلاي لا يوطن بلاي وضع إن بقى خير كوضع إن بقى ذلك إن ميلان كاشلان كاملة هل كان مشير ما يقوم بنا وقلنا له هل كان يقوم بنا فأقوم بنا يا شعير سلطان رمل بتشرب أنا يربوها يا كتاب لوريه waxxasaasaan wariyey toban ninbaa ka horreeyey tobankii sano shaqeynaya laba saddex jeer baan ahaday xafiisna gumaantiga waa kaas saddex goor waxa waxa kugu taageeraya geestaadu aan tarmadeeda wuxuu ahaa meerka qura ee magaalada walaaleeyey ee waddada raacay qofna wana taarikh tala qarin waxaa inaga ruga soo raacno waddada sudaamarre dalka midayno somaliland u fadhigno bariya galbeedna bulshada noo dawalaano ciddii fawdayhiga soo afartana waa u mahadnaqaynaa taageeradana waa la garab joogaynaa waxaan ahaa qudwa xasana waa shaqeyna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aad iyo aad buu mahadsan yahay guddoomiye muuse biixi cabdi hadalkaa qiimaha badan uu inoo soo jeediyey iyo aqoonta dheeraadka u lahaa suldaanka uu ka warramay waxaan filayaa waqtiguu iska dhow yahay dad badan baa jecel inay maanta oo kale fursaddan uga faa'idaystaan oo suldaanka kelmad ay ka idhaahdaan xafladdan mu'asasada lagu aasaasayo waxaan ka filayaa kulle waqtigu inoo qaybsami maayo waxaaseyna wadadeeqaan ugu filaan doontaa kelmad halkan laga idhaahdaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحونا كحجينك جمهورية سومالي لاند مدن عبد الرحمن قدوميها حفظ السلمية موسى بيشي wasiirada sharafta leh ee dowladda salaadiinta duqaasha baaycid mushtarka dhallinyarada haweenka reer somalilan marti sharafta idilba halkan joogta salaamta islaamkaan idinku salaamaya salaamtaa kabacdi hadal dheer aniga halkan igama fura waxa iiga furan uun inaan ayido oon taageero oon markhaati ka noqdo suldaan bare inuu nin sharaf leh oo qiimo leh oo halgamaaya mid dambe iyo mid horeba inuu ahaa oo samafal iyo khayr ka shaqayn jiray inuu ahaa baan ka markhaati kacaya waxaan kaloo ka markhaati kacayaa saaxiib gaar ah inuu aniga iyo madaxweynahaba nala ahaa inuu aad iyo aad noo taageeri jiray inuu nala shaqeeyo uu taageero farbadanna siiyey markii aanu taageerada siyaasadeed u baahnayn ilaahay waxaan uga baryayaa naxariistii janno inuu siiyo innaguna waynu xusuusanaynaa hay-addan khayriga ah ee loogu magacdarayna wuu mutaystay inaynu kulligeen intii suldaan bare jeclaydba ee saaxiibka la ahayd ee ehelka u ahayd ee qaraabada la ahayd ee reer somalilan inaynu kulligeen isbarbar taagnaana waa waajib bay inagu tahay waana inaynu ka soo baxnaa waanaan hubaa inaynu ka soo wada bixi karno aad iyo aad baa u mahadsantihiin naxariistii janna na suldaanka ilaahay ha siiyo innagana samriyo iimaan kulligeenba haynaga siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu lahaa iyo taariikhdii naxariistii jirnaa allaha sii aaba lahaaba raggii goobjoogoo ahaa ee ay saaxiibka ahaayeen ayaa ka sheekeeyey waxaan anigu ku darayaa un in yar oo ka hadlaysa foundishinka iyadoo waktigii salaadana ay taagan tahay marka hore waxaan salaan weyn oo qiimo badan maxaa salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan marwada koowaad ee dalka marwo aamina wasiirada iyo dhammaan shacbiga kala duwan gudoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi xaaji aadan maayarka caasimadda agaasimaha samafalka ee madaxtooyada dhammaan shacbiga oo dhan waxaan dul salaamaya marka hore assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka xiga waxa weeye maxaa yeeleen aasaaska foundationka waxay igu kalifay waxaan ku soo barbaaray oo nintaa ku leegaaday wanaagga aabbahay ka sheegaysay gurigu ahaa maskaxdaydii ku shubmaysay caqligaygaa ku koray inta aan leegay waan ku leegaaday wixii uu fali jeeda waa igu duuliyin wixii uu samayn jiray nin dhex fadhiyo shaaha u keenaya baan hayo biyaha waxaa igu kalifay maanta haddii uu geeriyooday inaanay wadadii baabi'in ee ay noqoto inuu rag ka tegay oo raggiina kaalintii buuxiyo oo wixii bulshada u qaban jiray u qabto oo wixii ummadda horumar uu la jeclaa aan la jecladaanna taasay u kalifay waxaa markaa anigu idiga codsanaya inaa idinkuna garba ila qabataan foundationkan oo aad ka wada mid noqotaan somalilan oo dhan buu udhexeeya wax cid gaara amba meel gaara lehi maaha waa wax ka wada shaqayn dowlad daraha dalka horumarkiisa wixii uu qaban jira hadday tahay caafimaad hadday tahay dhakhaatiirta hadday tahay iskuullada hadday tahay waxbarashada intaba wax ka qaban doono wey waxaan tegey waxaa injineerkiina wuu joogaa waxaanu tagnay bacarburu halkii uu daad ku qaaday xaaji aadamo igu soo maray anigoo taagan halkaa isagoo barkayni maxaa haydeen waxaanu soo qiimaynay burburka iyo jajabka uu leeyahay maxaa haydeen maxaa haydeen bariishkaa yaree dooxee laga tallaabayaa waana ka arkaysa baan filayaa shaashada isagoo balbaan halka aan doonayay inuu foundationka wax ka qabto u horeeyaana waxa weeyaan bridgeka dacarbur ku yaala ee dooxa ee goobaan ee maxaa baabuurta maxay taa qiimaheediina waxaa soo qiimeeyey maxaa injineerkaa soo qiimeyey uu joogaa